bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way hadda war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiis ayaa shanqaray oo sidee ah cidaan sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa sabti axad ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada noofembar aad dirabi laga helo warbixinada xiisaha badan ee aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta hortegay labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya khudbadu halkaasi uu ka jeediyay ayaanu idiin soo gudbin doona haddii uu rabbi idmo warbixinada kale waxaa ka mid noqon doono madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho oo si kulal u duray qorshaha dowladda soomaaliya ee qabashada doorasho qof iyo coda muxuu madaxweyne shariif arrintaasi ka yidhi caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega wararka dalsan waxaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliya oo ka hadlay shaqaaqo maanta ka dhacday muqdisho oo iskahorimaad ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad rubaysan dhex martay afhayeenka ciidanka booliiska arrimahaasi ka hadlayo ayaanu idiin soo gudbin doonaa wararkaasi wixii nagu soo kordhay ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdillahi cabdiqaadir xasan
warkaalkaala kaala kaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasumaan istajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta u hortegay baarlamaanka dalka waxaana uu halkaasi uu ka jeediyey khudbad taariikhi ah waxa uu madaxweynuhu uu si adag kaga hadlay arrimo badan oo xaaladda waddanka ah iyo qorshaha ajandayaasha dowladdiisa waxa hirgalay iyo kuwa hadda ay caqabadda ka taagan tahay waxyaabaha uu hoosta ka xariiqay waxaa ka mid ah arrinta doorashooyinka oo uu sheegay in dowladdiisu ay hiigsanayso inay qabato doorasho qofcoda wuxuu ku bilaabayaa khudbadiisa arrinta howlgallada ee ciidamada dowladda iyo guulaha ay dowladdiisu ka gaartay waxaan rajaynayna dalkeennu in uu wajaho oo uu maro waddada muxuu ahay ay tahay inaan marno waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo geysayaasha ciidamada qalabka sidaha ee soomaaliyeed waxa ay weli baacsanayaan cadowga khawaarijta waxaana xusid mudan in maalinba maalinta ka dambaysa dhulka ay cadowga ka saarayaan uu soo badanayo inkasta oo cadowga uu ku haray meelo aad iyo aad u culculus oo dhib badan oo cadowga meelo uu ku gabado uu ku dhuunta leh haddii ay yihiin dhul hawda iyo haddii ay yihiin dhul jeexjeex leh oo bohole iyo maxaan ku dhaha godad ugu gabada leh hawsha sugidda amniga waxaa garab socotay dhisidda ciidanka qalabka sida tababarkooda qalabeyntooda nasiib wanaag maanta waxaan leenahay wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo muddo dheer kadib duuriya diyaaradaheenna iyo kuwa haga diyaaradaha aan duuriyaha lahayn weliba khibrad dheerna ku yeeshay waayihii dambe oo dhan intii ay shaqada ku jireen waxaa sugidda amniga ee garab socday dadaaladaas oo xoreynta cadowga waxaa socdo dib u dhiska adeegyada bulshada dhulalkii laga xoreeyey cadowga sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo garoommada maxaan ku idhahdaa adeega dadka lagu gaarsiiyo ee lagu gaaro dhulalka fogfog ee wadooyinkooda ay ciriir yihiin waxaa marna la iloobi karin geesiyadii soomaaliyeed ee naftooda u horay inay dadkeenu nabad dalkeenu inuu nabad dadkeenu inay nabad ku noolaadaan kuwii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintayna ilaahay samir iimaan allah naga siiya leenahay kuwa ka dhaawacana allah bogsiiyo waxaa ballan qaadnay inaan daryeel la daba joogno hadba intii dowladda federaalka ee soomaaliya awooddeedu iyo tabarteedu ay la eg tahay guddoonka sharafta leh mudanayaal imarwooye waxaan u mahad celinayaa beesha caalamka oo nala garab taagad nala nala garab istaagtay go-aan nagu garab istaagtay go-aanada aan gaarayna ee ahaa in aan ammaankeenna hananno kana miro dhalno ciidankeenuna ay muxuu ahay gudaan ciidamada shisheeye ee walaalaha ah ee dalka nala xogeeyey nala joogayna sidoo kale waan ka mahad celinaynaa waan u mahad celinaynaa dhammaadka sanadkan waxaa soo afjarmaya joogitaankii ciidamada ee, amisom ee ahaay markii dambena atmis noqday labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka ka baxay toddoba kun oo askari oo ciidamadaas ka mid ah atmis dhammaan goobihii ay gacanta ku hayeen waxaa kala wareegay ciidanka qaranka soomaaliyeed si kasta oo ay cadowga isugu dayeen ma jirto meel ay dib u qabsadeen oo ka mid ah goobahaas lagu wareejiyey ciidamadeena qaranka sida waxaa soo afjarmay warxuma tashiilkii dadku lagu wareerin jiray ee ar- ee argagixisada dalka ayay la wareegaysaa haddii ay baxaan ciidamada ay waa dagaal waxaan ku jirnaa dagaalne weji kastuu leeyahay maalin aad lagaa maalin aad goob dagaal lagaaga guulaysa maalin ku guulaysa laakiin guud ahaan dagaalka dalka uu ku jiraaye jihada ku soo maray toddoba iyo toban sano oo dalkeenu ay haysteen nimanka cadowga kadib waxaa bilaaban doona sanadka cusub howlgal kale iyo mishin kale oo la magac baxay ausom dowladda soomaaliya waxay kala shaqaynaysaa ururka midowda afrika iyo jimciyadda qurmaha ka dhexayso tirada ciidanka goobaha ay ka howlgelayaan iyo cidda ka mid noqonaysa ciidanka intaba soomaaliya iyo waxaan rabaa inaan u noqdo iyo etoobiya soomaaliya iyo etoobiya waa laba dal oo deris ah kana dhexayso taariikh dheer oo qarniyaal soo socotay in badan oo taariikhdaas ka mid ah ma aha mid aada u qurux badan oo nabad ku dhisan hase yeeshee waxyaabaha waayahan dambe rajo iyo ididiilo nabad ku wada noolaansho ayaa soo muuqanaysa waxaa nasiib darro ah hadda rajadaasi in ay mugdi ku jirto oo ay sidii hore aanay ahayn oo culaysyo badan ay hareereeyeen kadib markii ay etoobiya go-aansatay in ay kala dhantaasho midnimada dadeed iyo midda dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo horay gumaystuhu ku siiyey qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ayay maanta haddana waxay damacday intii hartay qayb ka mid ah haddana inay la tagto goob kasta ayaanu istaagnay inuu mowqifkeenu caddaado annagoo matalayna shacabka soomaaliyeed dalka iladiisa meelkastoo ay ku nool yihiin maanta jooga ee shacabka maanta jooga ee ummadda soomaaliyeed iyo kuwa dhalan doona intaba annagoo matalayno dantooda iyo masaalixdooda iyo magacooda intaba ku hadlayno si ay cid kale ugu takri farin hantida ay leeyihiin ee dhaxal dhaxalka awoowayaasha ah waxaan caddaynaynaa in cid kasta oo nala saaxiib ah oo nagu taageeraysa difaaca qarannimadeena inaan la kaashan doono etoobiya damaceeda ah inay geyiga qayb ka goosato iyo in ay si kama dambays ah u kala dantaasho midnimada soomaaliya uma guulaysanayso si kasta oo ay isugu dayaba cabsi cabsigelinta etoobiya la-aanteed dalka khawaarijta ayaa qabsanaysa xaqiiqo ma aha khawaarijta haddaba annaga soomaalida ah ayaa ka xoraysanay qaybo badan oo ka mida dalka nalama jirin etoobiya hal maalinna ma tacnooma helin xo- kaambeynka dagaalka hadda socda aan khawaarijta u jirin inta dhimanna waa ka xoraynaynaa intay doontaan nagu qaadano annagoo kaashanayno saaxiibbada heellanka noo ah cabsigelinta ah amniga gobolka geeska afrika ayaa xumaanaya oo khalqalgelaya khalqalgalaya waxaan cod dheer ku leenahay annagu ma ahin kuwa xumaynaya amniga gobolka geeska afrika ee cidda ciidan cidda diidan in lagu dhaqmo xeerarka caalamiga ah kuwa xeer goboleed kuwa dhaqanka ee curfiga wanaagsan ee deris wanaagga ah waa ciddaas cidda maxaan ku yidhahdaaye ee, gobolka geeska africa khalqalka gelinaysa etoobiya iskuma heli karto inay ahaato xarunta ururka midowda africa iyo inay ku tumato ahdigii lagu aasaasay ururka midowda africa sida abwaankii soomaaliyeed horay ugu yidhi warhooyi dunida yaan lagu kibina nabad ha loo daayo waxaan leenahay gobolka geeska africa nabad iyo wada deganaansho iyo deris wanaag iyo iskaashi ha loo daayo yaanan layshaminin layskuna tegi- lays- laysma laysma laysma xoogi kareen waxaan marar badan sheegnay inaan diyaar u nahay deris wanaag iyo iskaashi dhaqaale oo ku dhisan sharciyada caalamka caalamiga ah ee la isla og- la isla ogol yahay dhammaan dalalka aan nahay deriska oo ay ku jirto etoobiya inaan la noolaano nabad kula noolaano wanaag iyo dhaqaale wadaag iyo deris wanaag aan kula noolaano ayaa siyaasadda asalka ah ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay tahay waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed madaxdiisa siyaasiyiinta aqoon-yahanka oo u istaagay difaaca baddeenna iyo dhulkeenna ayagoo raacaya qaraarkii baarlamaanka ee bishii janaayo halkan lagu gaari guddoonka sharafta leh mudanayaal imarwooye dib u dhiska dhaqaalaha soomaaliya sida ay ka mara kaceen hay-adaha maaliyadeed ee caalamka koror dhaqaale ayaa dalkeena ka jira wuxuu gaaray meeshii ugu sarraysay ee kororka dhaqaalaha sanadlaha soomaaliya uu gaari karay afartankii sane ugu dambeysay kaasoo ah boqolkiiba afartan boqolkiiba afar inuu dhaqaalaheena kordhay sanadkii laba kun iyo labaatan iyo saddex sanadkan uu weli u socdaa inuu sii dheeraadana waan rajaynaynaa kororkaas waxaa keenay annaga oo soo haga soo hagaagayo dowladnimadeena oo kordhaysa fursadaha soo kordhisay fursadaha iskaashiga ah ee dhaqaale ee bulshada soomaaliya iyo dalalka deriska iyo dalalka caalamka intaba oo soo kordhay ayaa fursado dhaqaaluhu ku kordha dalka keena waxaa yidhi diilo weyn ina geliyey heshiisyada baarista shidaalka ee ka hanan qaadaya maanta dalkeena ka faa'iidaysiga khayraadka baddeenna horumarinta ganacsiga xoolaha iyo dhiirigelinta wax soo saarka beeraha intaaba waxay sabab u yihiin waxa maanta dhaqaalaheena caalamku markuu cabiray ou caqiray inuu kor u kacay laba dhibic sideed ayaan ka nimiday maantana waxaan maraynaa afar berrina waa kasii kordhaynaa qorshaha n t b-da ee hadda dalka loo dejinayana shanta sane ee soo socoto dhaqaalaheena korsiimadiisa inuu laba dijit ama bo- toban ka badan inuu gaaro ayaan rajaynaynaa isbedelkaas qaran ayaanan rajaynaynaa yoolkiisaas boqolkiiba toban ah in ay wax badan nolosha shacabka soomaaliyeed iska bedeli doonaan arrimaha siyaasadda labadii sane ee lasoo dhaafay waxaa wakhti badan aan ku bixinay inuu kordho isfahamka dadka soomaaliyeed ee arrimaha masiiriga siyaasadeed ah shirarka golaha wadatashiga qaran waxay guundhig u ahaayeen in isfahamkaas loo bedelo sharciyo la hor keeno golayaasha qaybna ka noqda dhammaystirka dastuurka ee aan horay u ballan qaadnay waxaan soo gaarnay meel wanaagsan oo inoo suurto gelinaysa dhammaystirka afarta cud inoo suurto gelisay dhammaystirka afartii cudub afartii cutub ee dastuurka ayadoo cutubyadii kalena lagu howlan yahay hadda sidii ayagana loo dhammaystiri lahaa walaalayaal xildhibaanada qarankow waxaa hubaal ah inaanu jirin xildhibaan halkan fadhiya maanta oo u xiise qaba inuu dib ugu laabto mar kale duruuftii doorashadii lagu soo doortay ee maanta uu halkan ku fadhiyo isaga oo si sharaf leh uga soo heli kara codka sh- sharciga ah ee ku salaysan ee ku salaysan qof iyo cod uu ka helo dadkiisa uu sida dhabta ah u matalayo tan kale dalku inuu ka gudbo doorasho dadban waxay ahayd waajib dastuuri ah oo mar kasta duruuf jirtay awgeed looga qab- looga baaqsan waayo in dib loogu dhaco golaha wadatashiga qaran wuxuu isla gartay in loo howlgalo in la xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah muddo xileedka aan hadda ku jirno oo aan mas-uuliyadda hayno waxay noqonaysaa mas-uuliyad xumo haddii ay jiraan waxaan qiyaasayaaba in aanay jirine dad qaba in doorasho dadban dalka dib loogu sii hayo dastuuri ma aha doorashada dadban dimuqraadina ka fog muddo ka badan konton iyo shan sano kadib ma jirto sabab maangal ah oo aan naga hortaagan doorashada qof iyo cod ah inaan dalka gaarsiino ma jirto sabab maangal ah oo aan ugu sii nagaano ugu sii wehsanno doorasho dadban oo aan ahayn cabsi kala shaki iyo isku kalsooni la-aan ay qabaan siyaasiyiinteenna qaar ka mid ah In- intaa kadib waxaa bogaadinaya walaalaha somalilan oo maalmo gudahood u dareeri doona doorasho dadweyne taas oo aan ahayn markii ugu markii koobaad iyo markii labaad toona waxaan je- waxaan rajaynaynaa in ay nabad iyo guul ugu soo dhammaato doorashadaas annay u horseeddo deganaanshiyo iyo dimuqraadiyad waxaa walwal nagu soo nagu soo kordhiyey maal saacadihii iyo maalmihii u dambe- u dambeeyey ee fafaaraha colaadeed ee ka soo muuqda meelo ka mid ah deegaanada somalilan iyo khaatumo kuwaas oo aanan habboonayn inay sii socdaan waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka culamaa udiinka iyo guud ahaan shacabka sharafta leh sharafta badan ee walaalaha ah in ay ka fogaadaan xumihii dhacay muddo dhaweyn in dib loogu noqdo waxaan sidoo kale bogaadinayaa dadweynaha soomaaliyeed ee reer puntland ee ku guulaystay inay codkooda ku soo doortaan golayaasha maamulka degmooyinka iyadoo aanay wax dhibaato ah iyo culays iyo xumaana aanay ka dhicin taas labadaas kays labadaas arrimood ee mathaaliga aan soo qaaday waxay daliil u yihiin rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee doorasho ku salaysan qof iyo cod inuu mid dhaba yahay sidaas daraaddeed dalku in ay ka hirgeli karto doorasho qof iyo cod ah wax la yidhaahdo boqolkiiba boqol waa saxanah iyo boqolkiiba boqol da- bakeerigu waa buuxaa iyo waa eb waa eber waxbaa u dhexeeya waxaan rabnaa ma rajaynayno in ay labaatanka milyan oo soomaalida ay codayso ma rajaynayno geed kasta iyo ceel kasta oo soomaaliya ku yaallo inaan sanduuq intaan dhigno dadka jooga ay cod ku rajiyaan m- safarkaan haddana soo haya laakiin safarka kun kilomitir loo loo aadayo maxaa la yidhi wuxuu ka bilowdaa soomaha tallaab tallaabtii ugu horreysay ee doorasho qof iyo cod ah konton iyo shan sano kadib walaalayaal waa dow inaan qaadnay ayaan qabnaa waxaan eh, ku celinayaa oo aan cod dheer ku leeyahay ma jiro qof soomaali ah iyo degaan soomaaliyeed oo laga maarmi karo sidoo kale ma jiro cid xaq u leh ma jirto cid xaq u leh in ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ku hayso goob aan lagu sii nagaan karin oo ah doorasho dadban walaalayaal xildhibaanada sharafta leh doorasho dadban waxay afqabad waxay afqabataa garaadka garaadka kartida ay leeyihiin jiilasha dhallinyarada ah ee soo koraya aqoontooda inay ku dhaqmaan hamiga ay leeyihiin in ay gaaraan in ay muujiyaan rabitaankooda in ay muujiyaan hogaanka iyo waxa ay ku qaracsan yihiin inay meel mariyaan in ay muujiyaan dadkooda iyo degaanadooda in ay siyaasad iyo iyo door ay ku leeyihiin inay maxaan ku dhahaa meel masho waxaan maanta halkaan ka bogaadinayaa xubnaha golaha wadatagshiga qaran oo shirarkoodii oo dhan ku go'aamiyey in jihada doorashada toos ah doorasho toos ah loo jiheeyo dalka waxaa nagu weyn in aan weli sii badbaado sii baadi goobno ciddii naga maqan si aan is-afgarad u gaarno annagoo mar kasta u marayno waddo walaaltinimo wada hadal iyo isgarab is- isugaraabid iyo garnaqsi guddoonka sharafta leh mudanayaal iyo marwowiin si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay shacabka soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hogaaminaya oo hirgelinayo door- doorasho toosan oo qof iyo cod ah haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn ama bish uu dib u dhigto bishiisa hadda haddee horistu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan ku dhaha bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho sharci aan meeshaan ka soo bixin ummadda soomaaliyeed go-aanna looguma gaari karo fursad ay go-aan ku gaartana ma helayso haddii kale de fawdo iyo isbarbaryaac iyo isqabqabsigii iyo wixii aan horey usoo naqiinay waayo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen tamiro dhalinta xilka aynu u dhaaranay dhammaanteen walaalayaal soomaaliya inta aqalkan fadhida ayay maanta hiilo uga baahan tahay waxaad ugu hiilinaysana dan yaroo adiga maanta aada leedahay maaha mid yaroo nid aan nid nin aada raalli ka ahayn ama aada necab tahay oo leeyaho diidaysid ma ah jiirasha soomaaliyeed ee maanta jooga meel kastoo ay ku nool yihiin iyo kuwa mustaqbalka imaan doona ee dhalan doona ee weli aanan dhalanin siday ugu noolaan doonaan ayaa ilaahay wuxuu fursad inoo siiyey dhammaanteed mustawo kasta aan mas-uuliyadda ka joognay inaan go-aamino go-aanka noocaasa go-aan aada iyo aad u fudud oo sahlan ma ah caadifada yaanayna qaadin caro yaanayna qaadin maalinaan kala ra'yi duwanaana yaanayna qaadin waddadaas dheer oo masiirka ummadda aan fiirino waan guulaysanaynaa ilaahayna wuu jecel yahay wuuna muujiyey markaan isku ummad noqonnay isku af noqonnay isku diin noqonnay isfahamkeenna aanan muxuu ahay uu si sahlan u yahay isku hab nololeed aan noqonnay oo aanan kala nolol duwanayn nimco uu ee diinta islaamka ilaahay uu haddana kulligeen nagu wada manaystay nimco ka weyn oo bini aadamka adduunyada ilaahay ku silaan ma laha waxaa intaa noo dheer dal barwaaqo ah oo wax kale iska daaya meesha uu ku yaallo keliya ay dhaqaale aan caadi ahayn ay tahay dahab ay tahay oo waxa gudihiisa dhulka hoostiisa ku jira aan la qiyaasi karin oo dhulka korkiisa inta saaran sagaal milyan oo hektar oo beeraha laba webi roobabkooda leh ay joogaan saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitr oo xeeba leh qaaradda afrika saddexda meelood ee malayga ugu qaalisan kalluunka ugu qaalisan adduunka uu ku tarmo mid ka mida dalkeenna iskale labada kalena laba waddan afrikaan ah intaa kadib inaan baahi ugu sii dul noolaanno waa cillad iyo ducfi annagu aan leenahay cilladda iyo ducfiga noogu weyna inaanan caqli lahayn maaha inaanan shaqaysanayn maaha daaro waa dhisan naqaana baabuurka qurxan waa gada ognahay annagoo soddon iyo afar sano dhibaataysnayn maanta dalalka afrika ku yaal in badanoo ka mid a waa ka fiicanna qurusimada dhaqaalaha waa dheerna magaaladeenna haddii la dul maro iyo magaalooyin aan weligood dagaal sokeeye ka dhicin oo caasimada ah markaad dul marto
waa hagaag dhegeystayaal mar kale bay wanaagsanayaan idinlena madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmud oo maanta shir yilaad u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa kan madaxweyne shariif warmaasi kaalle barakaatu wariyayaasha waa mahadsantihiin halkan waxaan rabaa inaan ka salaamo marka hore ummadda soomaaliyed meelay joogaanba Eh, intaas kadib shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xaaladda dalka guud ahaan eh, gaar ahaan maanta arrintii ka dhacday baarlamaanka Eh, marka hore waxaan rabaa inaan taasi ku bilaabo Eh, inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacana allah caafiyo kulley waxaa ogtahay maanta magaalada eh, dhacdo xun inay ka dhacday ciidamadii dowladda oo runtii in loo jiheeyey ay heeday inay ka shaqeeyaan soo celinta amniga iyo dagaalanka al-shabaab inay maanta magaalada muqdisho isku dileen oo runtii wax aad iyo aad looga xumaado ah arrintaasna ay keentay eh, musuqa iyo eh, danta qaranka oo la boobayo gaar ahaan dhulka oo dadkii dhallinyarada ahaa oo naftooda u huraayay dalka lagu khasbay inay guryahooda ka baxaan kuwo kaloo dhallinyarahana loo adeejiyo aad iyo aad anagu xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa waxayna muujinaysaa eh, dariiqa xun oo la aaday Eh, intaas waxaan kusii darayaa eh, gobollada dalka laga soo bilaabo hargeysa ilaa eh, maxay ahayd togado dagaalla ka socda runtii wax aad iyo aad looga xamaadanaya dadka soomaaliyeed maanta waxay waajahayaan laba shay oo aad iyo aad u khatar ah Eh, mid waxa waaye eh, dagaallada sokeeye oo dhexdooda ka jira midda labaadna waxa waaye soo tarmidda ay soo tarmaayaan eh, ururada argagixisada awooddooda ay soo tarmayso oo runtii ay ahaaday in lagu waajaho ciidamada dowladda oo aan aaminsannahay maanta waxaa jooga haddii si fiican loo abaabulo inay guulo ka keeni karaan iyagoo kaashanaya ilaahay subxaanahu watacaala eh, loona diyaarinayo eh, taageerada ay u baahnaayeen iyo eh, ciidamada la shaqeeya eh, ciidamada dowladda oo aan aaminsannahay inay guulo ka keeni lahaayeen intaas markii aan ka gudbo eh, dadka soomaaliyeed eh, runtii waxay iskula joogaan horta marka ugu horreysa Eh, waxaa ugu weyn ahalnimada iyo walaalnimada iyo inay soomaali yihiin inay leeyihiin masiir mideeya iyo taariikh midaysa ayay ku wada joogaan cid isku khasabtay ma jirto dowlad maanta meel walba joogta oo facilitation bixisana ma jirto Eh, arrinta la waday oo muddada dheer lasoo waday oo dowladnimadana maalinba meelay soo maraysay Eh, waxa ugu muhiimsanna waxaa waaye dadka soomaaliyeed kalsoonidooda inaysan kala dhimanin kor loo qaado eh, taasna ay suuro geliso in la dhammaystiro dhismaha dowladnimada oo ah dhinaca sharci iyo dhinacii hay-adaha eh, dowladda oo kala duwan lana gaaro nidaam fadhiyo oo dowladeed oo ummadda soomaaliyeed meelo joogaanba u adeegi kara taasna haddii madaxda dalka aysan ilaalin sharciga oy keliya ka fikiraan waxa ay rabaan ayadana caqabaday ku noqonaysaa Eh, waxaan wada ognahay hadda eh, puntlandaa maqan jubbalandaa maqan eh, hargeysa hore u maqneed eh, koonfur galbeed ayaan dhaweed yacni dhibaatooyin eh, badanay waajaheen Eh, haddana weli waxaa sii socda intii ugu dambeysay in la kala eh, dhibaateeyo eh, la kala irdheeyo een, wax aan hadda inay fulayaan inaysan fulin aan la ogeyn lagu kala irdhayo runta aan isleenahay waa laga habboonay madaxda dowladda astaan waxay u yihiin dalka oo dhan waxay metelaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood inay muuqato u turid shacabka loo turaayo iyo in la ilaaliyo shuruucda dalka waxaad ogsan tihiin marka ugu horreysa qaacidada sharciga waxaa waaye eh, hay-adaha eh, dowladda oo saddexda ah ee fulinta sharci dejinta iyo garsoorka inay kala madax bannaan yihiin Eh, waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan oo ay wax ka soo bilowdaan hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ugu muhiimsan waa hay-addii sharci dejinta hay-addaas waxay u baahan tahay in la ilaaliyo go-aan qaadashadeeda ayaduna inay raacdo nidaamka dastuuriga iyo xeerarka iyo nidaamyada kale in la raaco oo aan sharci lagu ansixinin saamaynta madaxda dalka gaar ahaan fulinta waxaa aad looga ilaaliya oo aan fiicnayn in madaxda dalku ay saameyn ku yeelato eh, hay-adda eh, sharci dejinta maxaa yeelay hay-adda sharci dejinta waa hay-adda u dhexaysa ummadda oo dhan Eh, qabiil ha lagu soo doorto deegaan ha lagu soo doorto laakiin qof walbaa wuxuu ka yimiday deegaan iyo reer aaminsan inuu matalo marka go-aankiisa inuu noqdo go-aan aan barashar ku imaanin oo ku yimiday faham iyo aragti dowladnimo ayaa loo baahan yahay Eh, sida dastuuriga ah marka eh, haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada ee baarlamaanka Eh, sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilooda ugu horeysa in la geeyo sharciga labada bilooda ugu horeysa in la geeyo haddii marka ay dhacdo inay daruura jirto oo la rabo wax in la bedelana hab wax loo bedelo ayaa jirta marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka oo la rabo inuu ilaaliyo sharci sharci ilaaliye ou noqdo inuu saakay baarlamaankii eh, fasaxiisii intuu yimaado ayadoon iyaga laga tixgelin oon laga doodin oon mataqaanaa aysan ka boganin la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciya ansixinaysiin sharciyadaasu hadday yihiin sharciyo cusub sharcigu ma ogola waxaa la ogol yahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan waa la ogol yahay madaxweynahana codsi waa ka jeedi karaa laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga sababta sidaas loo leeyahana waxay tahay waa midda aan soo sheegnay inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhex mariyo inaysan dhicin maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbal u yahay wadajirka ummadda wuxuu ka yimiday deegaano kala duwan dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo curdan ah oo yabyaba oo la kabaayo waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxaa waaye habka baarlamaanka oo qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenty ah nadiifa cad la wada yaqaano kalsooni la inay noqoto taasna iyadana meesha waa ka baxday waxaan rabaa inaan u gudbo marar badan waxaa la sheegaa one man one vote ayaa loo baahan yahay Eh, nidaamka hadda jooga waxay geliyeen wakhti badan inay dadka arrintaas u sheegaan inay tahay arrin fiican dad diidan oo mucaarada oo oo aan aan ogolayn dowladnimadu inay horu socotana ay jiraan marka waxaan rabnaa ayaga laftigooda su-aale inaan weydiiyo haddiiba sharciga aad ku tumanaysiin oo dantii qaranka aad boobaysiin oo ummaddii aad kala geyseen oo dagaalada sokeeya iyo dhiigga sok- dhiigga daadan oo san waxba idin la ahayn see laydinkugu aamini karaa one man one vote su-aal waaye taas su-aasha labaad waxa waaye waxaa loo baahan yahay amni la isku halay karo oo qofka wax dooranayo iyo qofka wax la doora la dooranayo ay isku halay karaan inuu jiro ma jiraan waaye maanta magaalada muqdishoan joognaahay intaan isu soo saarno kun qof ama laba kunoo qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaanta suuragal mata meel kale aan u kaadsan isla qodobkaas dalkii maamul goboleedyo iyo gobollo waaye hadda haddii dowladda dhexe aysan xiriir lahayn gobollada qaar see loo gey karaa eh, sanduuqyo meelo dowladda aysan wada shaqayn lahayn soo kama habboonayn bishaan eh, baarlamaanka uu fasax yahay inay dowladdu ka faa'iidaysato dadkii maqnaa in la doono oo la yidhaha soo laabto oo maxaa ku maqantihiin la yidhaha oo marka laysu soo laabto ayadoo tala midaysan ah, la leeyahay hore loo socdo siyaasaddana waa tan la yidhaahdo waa fanul mumkin maxaa horta suuragala arrintaas siyaasad keliya ma ah diinta islaamkaa qabto waxa aad qaban karto keliya inaad qabato waxaa lagugu kalifay inta aad qaban kartid dalkan in sanduuq la dhigo meel kasta raas kamboon iyo raas caseer sanduuq la dhigo oo la wada door qof walboo soomaaliya sharafay u tahay waa u fiican tahay qof aan taageersanayna ma jiro laakiin suuragal ma taha haddaysan suuragal ahayn maxaa suuragala qur-aanku wuxuuna leeyahay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascaha fattaquu llaaha ma statactum waxaa la yidhaha meeshaas culammadu waxay ka soo baxeen waxay kala soo baxeen waxa la yidhaha fiqhu listitaaca maxaa awood u leedahay fiqhu listitaaca marna waxaa waaye qofka ayuu u laabanaya marna wuxuu u laabanaya ummadda ummaddaanoo wada jirta horumarkeeda iyo wadajirkeeda maxay xaqiijin kartaa noogu kaadsha waxa fiican oo ay tahay inay dhacaan ee maxaa suurtagal ah oo la samay karaa macnaha la- looga jeedo eh, fiqhu listitaaca intaas waa idan waxaan u gudbaynaa haddana kalsoonida la qabi karo in doorasho one man one vote oo cadaalada ay dhacdo intee la egto waxaan u malaynaa qof shaki uga jira inaysan ku jirin inuu aad u dhaawacan yahay soo ma fiicna marka kalsoonidaas kor in loo soo qaado soo ma fiicna qodobka saddexaad oo isla taas ah horta doorashada yay tahay inay ka heshiiyaan doorashada waxaa la rabaa inay ka heshiiyaan dadka danaynaya doorashada inay galaan xukuumadda kaligeeda inay doorashaan qaban- qabanayna ay dhahdo waxay noqonaysaa qof isaga isdooranaya ayay noqonaysaa marka waxaa la rabaa doorasho laysla ogol yahay oo laga wada hadlay oo hadda fiiri eh, maxkamaddii sare amada maxkamaddii dastuuriga ahayd oo haddii lees qabto kala bixi lahayd ma dhisan tahay guddiga adeega garsoonka ma dhisan yahay waxyaabaha asaasiga ahay ka mid tahay oo doorashada one man one vote eh, mataqaanaa eh, shardiga u ah annaga sidaa og tihiin waxaan aasaasnay xisbi ujeeddada loo aasaasay in doorasho lagu galo waayo laakiin doorashadii diyaar ma taha waayo ma la gaaro waayo maya lama gaaro weli waxay u baahan tahay in la gaaro one man one vote in la gaaro waxay u baahan tahay shaqo shaqadaas waa amni waa dastuur waa wada hadal qoto dheer oo ummadda soomaaliyeed kalsoonida isu saka- isu keena ayay u baahan tahay marka waxaan rabnaa arrintan dadka soomaaliyed inaan u caddayno waxaa la yidhaha kalimatu xaqin yuraadu biha albaatil maanta qof raba inuu odo u laabto oo gobol u laabto oo degmo u laabto oo siyaasi ah ma jiro laakiin sooma dhihin eh, fanul mulkin waa siyaasadda maxaa suuragal aan dhahno maxaa yeele waxaa laga soo bilaabay oday waxaa lagu soo gud- xejiyey konton waxaa lagu soo xejiyey boqol saasaa lagu waday maxaa keenaya duruufta duruufta amnigaa keenaysa duruufta siyaasigaa keenaysa maxaa la rabaa marka si tadriijiya wixii in looga baxo oo la yidhaahdo halkanaan joognaaye maxaan ku dari karnaa doorashooyinka soomaaliya sidaan wada ognahay hal doorasho ayaa dadku kalsooni ku qabaan sidoodaba doorashada ka dhacda madaxda qaranka lagu dooranayo maxaa yeele dadkii oo wada jooga sanduuqaa lasoo dhigaa nin walba sanduuq meeshaasoo galaa codkii soo bixiyaa natiijadana waa la aqbalaa sababtuna waxay tahay een, meel loo jooda ayay ka dhacayaan marka sanduuq la arkaba meel la geeyo oo maxaan ku idhaahdaa waxaan la ogeyn ay dhacaan waxaa imaanaysa crisis cusub doorasha inay dhacdo oo crisis oo bilaawdo yaadan ugu jirta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mar kale Eh, waxaan ku jirnay mawduuceennii xaaladda dalka Eh, waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka oo ayaguna aad iyo aada muhiim u ah dadku inay dastuur yeeshaan macnaheedu waxaa waaye waxay heshiis ku yihiin dastuurkuna wuxuu ka yimaadaa heshiis dadka u dhexeeya oo eh, qeexaya waxyaabaha muhiimka oo ay ku wada jiraan iyo sida dowladnimada u ekaanayso arrintaas maadaama annaga aan dad muslimiina nahay dee sharcigeenna sidaa ogtihiinba waxaa bays u ah shareecada islaamka shareecada islaamkana waxa waaye in la ilaaliyo wixii lagu ballamay waajibaadkay ka mid tahay marka dastuurka hadda sida aad la socotiin eh, waa shan iyo toban cutub afar ayaa madaxweynuhu soo riixay in laga shaqeeyo Eh, habraaca dastuurka wuxuu sheegayay in dhammaantood la wada akhriyo laga wada doodo la riseeyo kadibna mar loo wada codeeyo habraaci wax ka duwanaa la sameeyey waxaa la sameeyey afartii mataqaanaa cutub ayaa la ansixiyey laguna soo saaro dekreeto arrintaas waxay khilaafsan tahay dastuurka waxayna dhalisay iska horjeed dastuur ay dha- ay dhalisay maxaa yeelay shan iyo tobanka cusub inta ka hartay iyo cutubyadan islama socdaan mathalan madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaan iyo madaxweynaha waxaa dooranaya eh, toosaa loo dooranaa laba arrin oo iska soo horjeeda waay marka waxaa isdhex galay rabitaankii madaxda iyo dastuurkii waxaana adkaaday rabitaankii eh, eh, madaxda taas marka waxay muujinaa meesha aan u soconno iyo inaan xur- la xurmeynaynin dastuure ay tahay dana gaara waxa laga shaqeynaya inay yihiin arrimaha doorashooyinka haddaan sii aadno magaalada muqdisho oo bays u ah dowladda marka ugu yar tahay afar degmo ayaa xiran saa ogtihiin waxay u xiran yihiin eh, dowladda oo dhahaysa kamera xira iyo shabaabka oo dhahaya ma xiri kartiin laba degmo aa idin soo qaadanaa midna waa eh, degmada kaxda degmada kalena waa degmada heliwaa meel marka degmooyinkii kamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabanayo ma isleedihiin arrintaas waxaan isleeyahay waxaa ka fiicneed wax- waxaa dhumay focuskii ama wixii ay- wixii muhiimka ahayaa dhumay waxaa muhiimka waxaa waaye eh, laba shay wada jirka ummadda iyo wada socodkeeda iyo amnigooda in la sugo labadaas haddii dowladda hadda jirta ay ku mashquuli lahayd maanta waxaan aaminsanahay meel weyn ay gaari lahayd cid walba oo soomaaliya iyo cid kastoo soomaalida jecelna waxay uga heli lahayd taageero laakiin marka loo leexday dana shaksi ah waxay keentay in la isku dhaco maxaa yeele danaha shaksiga ah inay wax kala geeyaan ma ogiya noolax isuguma keenaan wixii nidaaminaya waa dastuurkii dastuurkiina waa lagu tuntay oo waxa aragteenaa dhacay taas marka eh, waxay sii waxay sii xoojinaysaa haddii lagu sii socdo in la sii kala fogaado siyaasiga marka raba inuu wax ku raadiyo khilaaf dhexdooda ani waxaan isleeyahay waxuu ka ambaday eh, dariiqii saxda ahay ummaddan wadajirkeeda ayay macno ku samaynaysaa maantana maalin looga baahi badan yahay ma jirto qofka jooga ee madaxda ah maanta waxaa ugu muhiimsan inuu istifmaarsado ama ka faa'iidaysto fursadaha jira oo ah inay ummaddii u diyaarsan tahay midnimo ciddii maqan hadduu keeni karana waa keenaa hadduusan keeni karinna miiskaa soo saara waxaanaa jira waa lala soo qabanaa waa lala keenaa wax culays oo ka jiraa ma jiraan dadku waa soomaali waa wada hadlaayaan waa kala aragtidii wanaa karaan mushkilad maha ma laha hal arrin oo mararka qaar laga yaabo inay siyaasiyiintu qabaan waxaa ka mid ah aniga hebel iyo hebel ma keeni karo hebel iyo hebel inaad keento horta waa waajibkaaga maxaa yeele waxaa kugu farad yeelaya meesha aad joogto bosishinkaaga haddaa keeni weysana xaq waxaa u leedahay inaad tidhaahdo war raggan aniga waa keeni waaye ha layla doono haddii laga soo wada quusto garaa lagu siinaa laakiin juhdigii loo baahnaa inaadan ku bixin oo daad- doodaadu ay naqato ma keeni karo kuma buri yeelayso arrinta midnimadana arrin gorgortan garshe ma aha dadkan soomaalida ayagoo intaan duruuftoodu ka adag tahay dhibaatadu intaan ka badan tahay ay soo ilaaliyeen midnimadooda marka sistamkii la raba inuu xoojiyo maanta waxaan ognahay eh, somalilan ayadoo dhow ayaa laga ilduufay waa fogaatay maalin maanta ka dambaysa waa sii fogaanaysa puntland maanta meel la qaba karay joogtaa jubbaland maanta meel la qaba karay joogaan marka inaan ku mashquulno wax sii kala geynaayo oo sii kala fogeynaayo oo laga yaabo berrinta haddana kuwo kale inay ka sii baxaan meesha arrintaas uma shaqaynayso danta ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay tahay eh, yacni wixii loo baahnaay oo laga ilduufay oo lagu mashquulsan yahay wax wax aan la hana karin oon laga shaqay karin oo ah one man one vote dadkan dhanaa wada rabo maxaa adiga kaligaa ugu cararaysaa maa miiska soo dhigtid ha laga wada hadlo see loo qabtaa hagee gaarsi karna hal arrinaan rabaa inaan uga laabto arrintaas sheekada la yidhaha one man one vote sideedaba waa system oo reer galbeedku uu leeyahay waxaana loola jeedaa qof iyo cod qof iyo codna waxay leedahay system iyo nidaam nidaamkaas kama jiro soomaaliya hadda marka maannahan dhahno war horta sidii ay ku dhici lahayd iyo baahidii wixii ay u baahneen aan ka shaqayno amnigii aan ka shaqayno sharciga aan ka shaqayno maxkamadii dastuurigeeda aan dhisno gudig adeeg adeega dastuurka- dastuurka aan dhisno xisbiyadii aan aan aan dhaqaajinno eh, aan abuurno nidaam shafaafa oo dadka dhan u dhexeeya oo kalsooni keeni- keeni kara aan abuurno waxaan isleeyahay dooda saxda eh, taas ayay ahayd Eh, mar haddii marka eh, wixii ay noqdeen eh, ujeeddooyin gaara wax looga shaqaynayo waxay waxay waxay waxay waxay waxay tusinaysaa wax guracan oo meel aan u socon in ay yihiin waxaan rabaa inaan u laabto arrimaha maanta ka dhacay magaalada muqdisho runtii mar kale aadan uga xumahay sababtana wax kale maaha wiilka dhallinyarada ee oggolaaday inuu naftiisa qaranka u gooyo oo ka difaaco shabaab oo ka difaaco cadow walba marka reerkiisa inta loo yimaado laga barakiciyo meesha asagoo furunta ku jira ee loo soo diro mid kale ee ahada inay isgarabsadaan waxaa dareemaysaa xanuun weyn ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma aha dan khaasa dhulalka la qaaday ee labadii sano iyo googo'a la qaadayo hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtihin adun ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtihin waxaa intaas sii dheer wasiir hoteel degan ama guri magaalada ka degan in la yidhaha soo qor warqadka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hoteel hal qoloo degan yahay waxaa la yidhi soo qor hadduu soo qori waayna dee waa taqaanin waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakariyo mid kaloo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii laysku diro waa waxaan dalkan hore ugu dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale oo dowladnimada soo waajahdaa jirta laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qole ku dhiiratay dhul inay gado ma jirto nin la arkaba wuxuu ogahay caaqabta ka dhalanaysa midda kale magaaladan waa caasimadii waa meeshii la wada lahaa haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xaggee la geenaa wasaaradaha meesha la geenaya waa xaggee waxaa la yaab kalon rabaa inaa idiin sheega waxa waaye ayaan dhaweydaan waxaan tega dul afrikaana Eh, madaxweynihii dalkaasa wuxuu ugu yidhi waxaan rabaa inaan dhiso eh, complex ama eh, mujamac ama isu tag eh, wasaaradaha marka waxaan rabaa dhul weyn inaan bixiyo waxaan rabaa kambaniyo eh, arrimahaas gacan iga siiya inaan dhiso madaxda qaarna waxay ka fikirayaan dhulkii ay haayeen oo wasaaraduhu deganayeen mid kale in lagu sii daro iyo meel xafiisyada ay ku wada shaqeeyaan dadna wixii yaraay rabaa inay iibiyaan oo jeebka ku shubtaan arrintaas waa arrin nasiib darro ah waana arrin aan u wanaagsanayn dowladnimada waana arrin dhaawacaysa dignitiga iyo sharafka madaxda annaga dhannana taabanaysa waxaan rabaa inaan uga gudbo eh, arrimaha khilaafka iyo kala aragti duwanaashada bani aadamka waa shay dabiici ah inay kala aragti duwanaadaan laakiin dowladda waxaa laga rabaa inay la timaado hanaan dadka la isugu hay karo dadkii baxay lagu keeni karo waxaan u furannahay oon diyaar u nahay inaan gacan ka geysano maxaa yeele arrinta wadajirka ummadda soomaaliyeed arrin laga kaftami kara ma aha waa arrin masiiri ah waa arrin muhiima ayadoo dagaal sokeeyo jira ayay dadkaanu soo wada socdeen maanta meesha la kala joogo meel fiina- fiican ma aha haddii laga sii durgana waxa dhici kara ma naqaano marka waxaan rabaa inaan ku booriyey madax- madaxda dalka waxa aan sheegayno ma aha nacayb ma aha shaksi waxa waaye eh, waxaa nagu jira laxajeclo waxaa laxajeclaa nagu jirta waxaan is leenahay war ma laga celi karaa meesha ay ku socoto midda kale qofka siyaasiga inuu mowqifkiisa caddeeyo marxaladaha qaar waa ku khasban yahay haddii hantida qaranka la qaato aad aamusto haddii ummadda la kala geeyo aada aamusto haddii sharciga la dumiyo aada aamusto waa mas-uuliyad marka eh, ujeeddadu waa intaas waxaan rabnaa inay usoo laabtaan dariiqa saxda ah waxaan rabnaa inay talada miiska soo dhigaan maxaa yeelay waa lay doorto kifaaya ma ah sida laysku doortana waa ogna Eh, in lagu doortana xaq kuuma siinayso inaad ku takrifasho awoodda dowladnimo kuuma siinayso marka magaaladii aan wada joognay oo caasimadda ahaad ayaa maanta waxaa isku dilaya ciidamadii dowladda magaaladii maanta aan wada joognay ayaa markay ugu yarta afar degmo wada xiran yihiin annaguna waxaan ka hadlaynaa wuxuu diidan yahay hebel one man one vote one man one vote meeshaa ma yahaale amniga aan sugan oo argagixisada dalka aan ka difaacno oo dalka maqan oo la boobayo sidii loo celi lahay aan ka shaqayno oo ummadda kala tagtay sidii laysugu soo celi lahay aan ka shaqayno oo aan ka shaqayno dastuurkan inaan dhammaystirno inta geesaha ka istaagno dastuur ummadda mideeya oo danadaa ka shaqaaya inuu noqdo